hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodomaha ayaa shixnad gargaar raashin mucaawino ah gaarsiisay xarunta barbaarinta agoonta ciidanka booliiska soomaaliyeed ee magaalada muqdisho gargaarkan hay-adda soodomaah waxa ay ku wareejisay taliyaha xaruntan waana markii ugu horeysay ee hay-adda sodma ee gargaar noocan oo kale ah gaarsiiso xaruntan lagu xanaaneeyo boqolaal caruur ah oo waalidiinteedu ay ka mid ahaayeen ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha xarunta barbaarinta agoonta ciidanka soomaaliyeed sacdiyo yuusuf ayaa ka mahad celisay gargaarkan lasoo gaarsiiyey sida aad noo xurmaysay fadhigaada aad nooga soo kacday ee aadmaxay noogu adeegtay boqolkiiba boqol aada u mahadsantihiin hay-adda masiibooyinka gargaarka aana siiseen sida aad shalay ula shaqayaysan talihii hore iyo kasig saa'id ah insha allah inaan loo shaqayn doonto hadduu ilaah yidhaahdo aada iyo aadaan u mahadsantahay dhanka kalena sahre cali yuusuf oo ah agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa ka warbixisay gargaarkan ay gaarsiiyeen caruurta ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan maanta aan soo booqanay agoontan markii koowaad ma ahan waa mar kasta waxay hay-adda maareynta musiibooyinku ay saaxiib dhowlo tahay ilmaha agoommada ah xaruntaana waa xarunta sida qaaska ay hay-addu mar kasta wixii ay hayso ay la soo gaarto maanta waxa aan halkan keennay laba boqol iyo siddeetan kartoon runtii waa dareemaynaa qadarka aan keennay iyo baahida xaruntan oo aad weli caada ku cusub tahay waxaan rajaynaynaa inaysan ku filnayn laakiin aan rajaynayno in intaan in ka tiro badan oo raashin intaan ka badan inaan la soo gaarno waxaana ballan qaadaynaa sidii aan ula shaqayn jirnay taliyihii adiga kaa horreeyey inaan kuula shaqayno annagoo oo aad iyo aad kuugu hambalyeynayna shaqadan aad runtii aad u baaxadda weyn oo lagu idmaday waxaan ilaahay kaaga rajaynayaa in ilaahay uu maaragtay kula garab galo waa mas-uuliyad culus agoon qofkii markii uu mas-uul uu ka noqdana waa ay ka sii daran tahay waana adiga oo dhimbil dabax ku istaagay agoonta xoolaheeda intii karaankeenana dhinac walba ha noqoto waan kaala shaqayn doonaa haddii alla idmo waxaana rajaynaynaa quruxdan maanta aan ku nimid mid ka sii siyaada inaan marka dambe oo aan nimaanana aan kuugu nimaano gargaarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee hay-adda sodmaah ay ugu deeqdo caruurta agoonta ah ee ay dhaleen ciidanka booliiska soomaaliyeed